dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhegaystayaasha raadiyo ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labayo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira cudurka covid sagaal iyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helo ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan ku bilowna su-aalaha maanta asalaamu calaykum baadiyo ergoa idin salaamo magacayga waa xamdi maxamed oo joog magaalada kismaayo waxaan weydiin lahaa doctoorka xanuunkan coronavirus marmar ma laga yaabaa intaan qandha lahayn oo qufac iyo biyo sanka oo qofka uu leeyahay bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamed sala allahu aleyhi wasalam amaa bacd aada ayay umahadsan tahay xamdi maxamed oo joogto magaalada kismaayo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheedii xamdi fayruskan calaamadihiisa ugu waaweyn waa coronaviruske calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefka qofka ku dhigta diib fara badan hiniso badan waxaa kaloo soo raaca intaasi qofka uu waayo dareenkii dhadhanka iyo urinta marka sidaas inaan u ogaana ayaa wanaagsan calaamadaha ugu waaweyn cudurka covid nneteen-ka waa qofacaas iyo qandhada iyo neefka qofka ku dhigta intaas ayaa lagu garan karaa qofka qaba cudurka covid nneteen-ka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu shaqaalaha raadiyo erka dhammaan waan inii wada salaamay magacayda waa yuusuf cusmaan nagaay ku magac dheer tifo waxa ayaan ka soo waramaya masaan ka soo hadlaa deegaanka loole waxa ayaa i jooga boqol iyo soddon neef ari ah boqol iyo soddonka neef ariga ah laba qeyb waxa ayaa iga hayo harkab wau qunfacayaa dankii ayoo wuxuu ka wadaa biyo madoob bal miyaa laisdhihi karaa cudurka coronavirus ariga wuu ku dhici karaa bal ma laisdhihi karaa ariga wuu ku dhici kariyaa cudurka coronavirus injineerka dakhtarka radio erga kolera waxayaan weydiini lahay arigu ma keenay karaa cudurka covid nneteen-ka mahadsanid yuusuf cusmaan nagaad kaasoo naga soo wacay deegaanka loole haddaan isku day inaan ka jawaaba su-aashiisa yuusuf xaqiiq looma hayo in ariga cudurka covid nneteen-ka uu ku dhaco waa arrin aan la xaqiijin karin waaye laga yaabaa in ariga cudur kale uu hayo ama hawada ay sumaysan tahayba ariga cudurka covid nneteen-ka ama safmaraynka ahi ma keeni karo sida aan wada ognahayba cudurkan covid nneteen-ka waxaa ku dhaca qof ka qof ayay isu gudbiyaan waayahay waxa weeyaan muuse maxamuud buuhoodle somalilan xanuunkan corona virus ee xooluhu ma qaadi karaan hadday qaadaan si dadku ma ka qaadaya su-aashaasaan doonayaa jawaabteeda in dhakhaatiirta ay ii weydiiso raadiyo ergo aad baan idiin salaamayaa sida aad bulshada soomaalida ugu dadaalaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid muuse maxamuud oo naga soo wacay buuhoodle haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa muuse xayawaanada lagama qaadi karo cudurka covid nneteen-ka aada ayay u yar tahay in cudurkan laga qaado xoolaha haddii ay ahaan lahaayeen ariga lo-da iyo geelaba marka waxaa aada u wanaagsan in aan ogaanno in cudurkan uu ku gudbo qofka qof xayawaanada iyo dadka iskuma gudbin karaan xaaladahan oo kale way dhici karaan in ariga lagu arko hargab badan balse waxaa jira in cudur kale ee sababi kara hargebka ee ku dhaca ariga cusmaan macalin maxamuud oo joogta magaalada qardho waxaan rabaa inaa halkan een su-aal ka weydiiyo een daktarka barnaamijka ee waxaa weydiinayaa daktar een qofka iyo inte berigu kaga caafimaadi karaa cudurka corona mamaasanjiraadiyo
mahadsanid faadimo cali maxamuud oo naga soo waaday magaalada qardho qofka cudur covid 19-ka qaba inuu ka soo kaco waxay ku xiran tahay hadba darnaanshaha cudurka uu qa- covid 19 uu qabo hadduu yahay qof weyn oo da-na ah welibana uu qabo cudurada kale ee hoomaraynka ah sida qaahada oofareynka barokiitada iyo wixii lamid ah qof qofkaas oo kale xilli uu ka soo kacayo lama saadaadin karo waayo wuxuu wajahi karaa khataro badan haddii uusan qabin cudurada kale oo hawmareenka ah yahayne qof dhallinyaro ah isaga waxay ku xiran tahay hadba daryaalka caafimaadka u helay iyo inuu raacay tilmaamihii caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caaf- caafimaadka adduunka w h o waxay ku qaadan kartaa inuu ka soo kaco cudurkan covid 19-ka saddex ilaa lix isbuuc balse waxay ku xiran tahay ama xukuntaa xaaladiisa iyo da-diisa iyo daryaal- daryaalka caafimaad u helay
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayey maxamed cali xasan kolleera oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegayste haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha kusoo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay ammaano alla
dhaqanka macaamiira ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta